أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا, تتم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawo in shaa allahu tacaala aayadda soddon iyo labaad ee suuratu nnisaa ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa tatamanow ha tamaninina oo laabta ha ka jeclaaninina maa wixii fadala allaahu alla uu dheeraad siiyey bihi shaygaba uu ku dheeraad siiyey bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale uu ku dheeraad siiyey lilrijaali raggii waxaa u sugnaaday oy leeyihiin nasiibun nasiib ayaa u sugnaaday abaalmarin ama thawaab ama dheef mimaa kii dartiis ayuu ugu sugnaaday thawaab iktasabuu ay shaqaysteen walinnisaai haweenkiina nasiibun ayay leeyihiin nasiib ayaa u sugnaaday mimaa kii ayuu dartii ugaayuu ugu sugnaaday iktasabna ay shaqaysteen was'aluu su-aala allaha alla su-aala min fadlihi fadligiisa ilaahay wax ka su-aala oo weydiista yucdikum alla idin siiyee markaas in allaha alle kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay dhammaantii caliimankii ku cilmi badan aayaddan alxaafid ibnu abi xaatim tafsiirkiisa waxa uu yidhi sababu nusuulkeeda markuu ka hadlayay dhowr wej ayuu sheegay wejka koowaad waxa uu yahay ibnu cabaas ayaa laga warinayaa haweeney ayaa nebiga u timid sala allahu calayhi wasalam markaabay waxay ku tidhi yaa nabiy allah lidakari mithlu xadi lunhayeyn lidakari yacnii labka mithlu xadi lunhayeyni ayuu dhaxalka ka leeyahay laba naag dheeftood wa shahaadatu mra'atayni birajulin laba naag markhaatidoodna nin ayay u dhigantaa hal nin afa naxnu fi lcamali haakadaa acmaashana sidaas miyaan ku nahay in camilat imra'atun xasanatan kutibat lahaa nisfa xasana ama nisfu xasana hadday naag camal wanaagsan la timaado ajarka nin loo qoraayo nuskiis miyaa xagga ajarkana looga qorayaa ayay tiri su-aashaas markay weydiisay ayaa aayaddan ay soo degtay alla marka wuxuu leeyahay wixii uu alla idin dheeraad siiyey qaarkiin qaarka kale uu dheeraad siiyey ee ama dhaxal ama markhaati iyo waxyaabaha ku saabsan waxba ha tamaninine oo kaa marka iska daaya ilaahay baa sidaas wax u kala dhigay nimankuna waxay leeyihiin wixii ay kasbadaan bay ajar ku leeyihiin naaguhuna waxay shaqaystaan bay ku leeyihiin qofkii ilaahay u dhowaado ajarkiisa alla ka dayici maayo sababu nusuulka marka sidaas waa la tilmaamay wejka labaad umu salama laga wariyey oo waxay tihi yaa rasuula allah laa nuqaatilu annaga ma dagaalamayno fanustashhad oo markaa aan shuhado noqonno walaa naqdacu lmiiraath dhaxalkana ma goynayno macnaha dhaxalka ma dhammaystirayna waayo macnaheedu oo hadday naaga joogaan naaguhu dhaxalka ma gooyaano ama yacnii wax unbay ka qaataan casabo iyo ayaa qeybaha kale ay uga tagaan marka waxay leedahay jihaadkana ma galno oo annaga sidaa shahaado kuma helno ma gaarno miiraaska iyo dhaxalkana ma goyno ka-annahaa marka waxay jeclaan lahayd oy tamaninaysaa arrimahaas marka aayaddan baa soo degto allah wuxuu leeyahay waxa allah ou qaarkiin qaarka kale dheeraad siiyey waxba ha u hanqaltaaginina iska daaya middaas ayb oo fa nasalat ilaaya aayaddan baa marka soo degtay wejka saddexaadna ibnu cabbaas ayaa laga wariyey macnuhuna waxa uu yahay laa yatamana arajulu ninku yaanu tamaninin fayaquul oo marka uu yidhaahdo layta lii maalun alla maalmau ii sugnaado ma layta lii maalu fulaan layta lii maala fulaan hebel maalkiisoo kale maxaan u haysan waaye wa ahlahu hebel ehelkiisoo kale xaaskiisoo kale maxaan u haysan waayey fanaha allaahu subxaanahu can dalika alla arrinkaa waa reebay walaakin liyas'ala allaha min fadlih qof walbaa ilaahay fadligiisa ha su-aasho qof kale wax uu haysto yaa yownan u hanqaltaagin saddexdaas sabab ayaa aayadda loo sheegay waana isku dhow yihiin oo haddama iska hor imaanayaan ayb walaa tatamanow ha tamaninina maa wixii fadala allaahu alla ou dheeraad siiyey bihi maagaba uu ku dheeraad siiyey bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale uu ku dheeraad siiyey waxyaabaha waxba ha tamaninino iska daaya liri marka yacni tafsiirka dambe ibnu cabbaas wixii adduunye ah baa laga waramayaa ama aakhiro waa bannaan tahay in dadku qofba qofka ka ah yacni camal badan oo ka dadaal badan oo wanaagga uga dhow inuu tamaniyo uu tiigsado waa laga rabaa iyada midaas nacam wafii dalika falyatanaafasi اlmutanaafisuun waayo lirijaali raggii nasiibun ayaa u sugnaaday nasiib mima ktasabuu min ajli maa kii dartiis ayuu nasiib ugu sugnaaday iktasabuu ay shaqaysteen ayb walinnisaa'i haweenkiina nasiibun ayaa u sugnaaday nasiib ayay leeyihiin mima ktasabna min ajli maa kii dartii iktasabna ay shaqaysteen was'aluu su-aala allaha alla weydiiya min fadlihi fadligiisa xaggiisa weydiiya yucdikum alla idin siiye macnaha in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman ku ku cilmi badan bikulli shayin shay dhammaantii alla midkii ku cilmi badan ayuu ahaaday yahayna walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun walikullin dhammaan mid kastaa insaan kasto walikulli insaanin insaan dhammaantii wuxuu leeyahay oo u sugnaa yacnii walikullin walikulli insaanin insaan dhammaantii jacalnaa waxaanu yeelnay oon u yeelnay mawaaliya ayaan u yeelnay qaraabo ayaan u yeelnay qaraabada oo yarisuuna dhexlayaan mimaa kii xaggiisa ka dhexlaayaan taraka alwaalidaani labada waalid ay ka tageen iyo walaqrabuuna qaraabadii ay ka tageen waaladiina kuwii caqadad ay gunuday lahum iyaga ay u gunuday aymaanukum midigyadiina fa aatuu siiya hum iyaga siiya nasiibahum dheeftooda gargaarka iyo hiilka iyo kaalmada ay ka leeyihiin siiya in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa shahiidan mid goobjoog u aho xaadir u ahoon ka maqnayn oo arkaayo oo og macnaha walikullin markaa tanwiintaani meeshan ku jirta waxay ciwad ka tahay kelimad walikulli insaanin ama walikulli maalin labadaba waa la dhihi karaa maal kasto insaan kasto jacalnaa waxaanu u yeelnay mawaaliya qaraabo ayaan u yeelnay ayb qaraabada oo yarisuuna mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun qaraabadaas oo dhexlayso waa labada waalid iyo qaraabada waxay ka tageen ama yucdowna waa la siinayaa kuwaasi mimaa ayaa laga siinayaa kii xaggiisa tarakal waalidaani ay ka tageen labada waalid ay ka tageen iyo walaqrabuuna qaraabadii ay ka tageen marka walikulli insaanin marka la yidhaha jacalnaa ayaa lagu tacallujinayaa mawaaliyana jacalnaa mafcuulkeeda waaye yarisuuna oo sifo ana waa lasoo qadarayaa mawaaliyada laga sifeeyo ayb yarisuuna mimaa taraka alwaalidaani bay dhexlaayaan ayb marka alwaalidaani iyo walaqrabuunana tarakada faacilkeeda waxaa kaloo bannaan in la yidhaaha walikulli qowmin qolo kastaa qolada oo jacalnaa aan u yeelnay jacalnaa marka jumlada waxay dhacaysaa sifo waxaana laga sifeynayaa mudaafu ilayhiga qadaran walikulli qowmin qolo kasta qolada oo jacalnaa aan u yeelnay ama jacalnaa aan u yeelnay hum iyaga mawaaliya aan u yeelnay qaraabo kuwaa waxaa u sugnaaday nasiibun bay leeyihiin nasiib mimaa kii xaggiisu uga sugnaaday tarakal waalidaani labada tarkiibba waa bannaan tahay marka walikulli qowmin intaad tiraa jacalnaa aada nacti uga dhigto ayb jacalnaa marka laba mafcuul bay qaadanaysaa ay jacalnaahum waxaanu ka dhignay qolo kastaa walikulli qowmin qolo kastaa yacni qoom kastaa qoomka oo jacalnaa aanu u yeelnay hum iyaga mawaaliya qaraabo aan u yeelnay nasiibun baa u sugnaaday kuwaa nasiib ayay leeyihiin khabar waayo marka welikullinta mubtadaa loo soo qadara qolo kasta oo qaraabo leh nasiibun baa u sugnaaday nasiib xaggou uga sugnaadayna mimaa taraka alwaalidaani iyo walaqrabuuna kaa xaggiisa ugaga sugnaaday labadaas tarkiib ayaa aayadda ku bannaan wاladiina caqadat aymaanukum laba xarafkan labo si ayaa loo akriyey wاladiina caqadat aymaanukum iyo wاladiina caaqadat aymaanukum ahlu kuufa waxay akriyeen caqadat ayay akriyeen inta kale quraa'da kalena caaqadat aymaanukum ayay akriyeen marka marka la akriyo wاladiina caqadat waxaad leedahay wاladiina kuwii caqadat ay gunuday lahum iyaga ay u gunuday ayaad soo qadaray aymaanukum midigyadiina ay ay u gunteen maxaa loo guntayna xilfi iyo bahwadaag iyo isdhaarsi iyo ayaad la gasheen waayo qofku markuu qof kale la heshiinayo ama uu wax ka gadanayo midigtou midigta geliyaa cuquudda marka la sameynayo waladiina caaqadat marka la akriyana uma baahna in wax lasoo qadaro waayo caaqadda faacala waayo labayba ka guntan maysaa waaladiina kuwii caaqadat aymaanukum midigyadiinu ay la gunteen waayo markaas macnaha ay la gunteen ayay macnuhu u noqona ayb aayaddan qiraa'adeeda iyo tarkiibkeeda marka laga soo tago waxaa laga baaraa ama laga baxfiyaa aayaddan muxkamo miya waladiina caqadad mase waa mansuuqa haddiise mansuuqo la yihaa iyada maa la nasakhay mase iyadaa wax nasakday saddex madhab baa marka meeshaas ku jirto ta koowaad haddii la yidhaahdo aayadda waa mansu yacni minba waa nas naskhi baa galay iyadaana wax nasakday hiya naasikhatu waaye nasaa-i baa warinaya sidaas ibnu cabbaas ayuuna ka sheegay inkastoo laakiin warka ibnu cabbaas ounan aada ugu caddayn wuxuu leeyahay alimaamu nasaa-i bisanadihi uu ku wariyey abu jacfar ibnu naxaasna ou ka wariyey alimaamu nasaa-i walikullin jacalnaa mawaaliya qaala nasakhathaa waxaa nasakday buu yidhi ibnu cabbaas waxay nasakday wladiina waxaa nasakday wاladiina caaqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum say u nasakday qaala min alnasri wاlnusxi wاlrifaada waayaayadan marka waladiina caaqadat aymaanukum waxay la soo degtay in loo gargaaro loo khayr miiro la garab galo wa yuusii lahu waa loo dardaarmayaa qofkaas wahuwa laa yariu waxna ma dhexlayo marka macnuhu waxay tahay waagii hore waxbuu dhexli jiray dadka hadday isbahwadaag wada noqdaan ama walaaltinimo loo sameeyo oo iyaga xilfi iyo bahwadaag layskaga dhigo waa isdhexli jireen waxaana tusaaya walikullin jacalnaa mawaaliya walahaas wuxuu ka dhigayaa marka labo walaalnimo yacnii iyagu bahwadaag noqday oo walaa ou dhex maray iyo xilfi markii hore waa isdhexli jireen markii dambena aayaddaanaa nasakday waladiina caaqadat aymaanukum fa aatuuhum nasiibahum nasiibkii muxuu noqday in loo gargaaro loo hiiliyo dhaxalna aynan waxba ka qaadanin dardaaran un la siiyo marka waladiina caaqadadaa naasikha ah marka walikullin jacalnaa bayna nasakhe nasaa-i sidaasuu ku wadaa ayb saciid bnu lmusayab iyo caamir bnu sharaaxiil ashacbi ayaana sidaa ku tegey waana culus yahay qowlkan ama aada buu marka xoogaa nooc bucdi ah baa ku jiro ma xoog badna qowlka labaad waladiina caaqadad iyadaa la nasakhay waana madhabulxasan wa qataada xasanulbasri wuxuu yihi kaana arajulu yucaaqidu rajula waagii hore ninku qof ayuu la bahwadaag noqon jiray calaa annahumaa idaa maata axaduhumaa waxay ku heshii jireen hadduu midkood dhinto warihahu laaakharu ka kalaa dhexlaayo fa nasakhathaa waxaa nasakhay aayat lmawaariih yuusiikum iyo walakum iyo ayaa nasakheen marka qataadana wuxuu yidhi waxaa nasakday waulularxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illah marka waladiina caaqadad ayaa la nasakhay waxaa nasakday aayaat lmawaariih waa qowl labaad kii hore iyadaa wax nasakday ahayd midkaana iyadaa la nasakhay qowlka saddexaad uguna raajixsan wuxuu yahay aayaddan inay muxkamo tahay oo aan la nasakhin mujaahid iyo saciid ibnu jubayr iyaa ku tageen oo aayaddu waxay ka waramaysa dhaxal maba ahanba waladiina kuwii caaqadad ay la gunuday aymaanukum midigyadiinu ood heshiiska iyo bahwadaagsiga aad la gasheen fa aatuuhum siiya nasiibahum nasiibkooda waa maxay nasiibkooda aayadda wax dhaxal waaye aayaddu ma aynan dhihin nasiibku marka tafsiirka ibnu cabaas a loola laabanayaayo nasiibku wuxuu yahay annasru waalrifaadatu wannusxu waa loo waa loo hiilinayaa waa loo gargaarayaa waa loo daacadnimo falayaa intaas bay aayaddu ka hadashay marka aayaddan aayaatlmawaariid mana ka hor imaanayso iyo iyada isma diidayaan marka nasakh aayaddan waa la nasakhay tanaa lagu nasakhay la dhahayana waa hadday labada aayadood iskeenaynin oo ay markaa iska hor imaanayaan daahirka markaasaa baabunaskhi iyo la-aadah marka aayaadkii dhaxalka iyo aayaddan maba iska hor imaanayaanba aayaddan gargaar iyo waxaasay ka hadlaysaa ayb waxaa kaloo ku tusaayo xilfiga iyo bahwadaagsiga lama nasakhin waayo wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam laa xilfa fi lislaami islaamka dhexdiisa xilfi ma ahaanin ayb waayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati faina alislaama lam yazidhu ilaa shiddatan islaamka dhexdiisa xilfi cusub lagama sameynaayo waayo isagaaba nagu filan laakiin jaahiliyada xilfigii iyo bahwadaagsigii jiri jiray waa la yska daayey sidiisa waa la dhaafayoo waayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati faina alislaama islaamku lam yazidhu uma kordhinin ilaa shiddatan inuu sii adkeeyo maahani yacnii wixii wanaag ee awal dadku isku bahwadaagsan jiray qabla alislaam islaamku waa sii adkeeyey arrintaas yacnii wixii fiicnaana islaamku dhidibada usii taagay hadda kabacdina mid cusub oo la unkaayo male waayo islaamkaa xilfi noogu filan ayb marka maadaama xadiidkiina ou xilfigu ounan mansuuq ahayn aayaddanna aayaatlmawaariid aynan ka hor imaanaynin waa laba cilo oo ku tusaaya aayaddu inay muxkamo tahay sidaas ayaana abu jacfar ibnu naxaas uu rajaxay kitaabkiisa la yidhaahdo annaasikh walmansuuq ayb waladiina kuwii caqadad ay u gunuday lahum iyaga aymaanukum midigyadiina ay u gunuday oo aada xilfi iyo bahwadaagsi aada la samayseen fa-aatuu siiyahum iyaga nasiibahum nasiibkooda siiya nasiibahum min annasri wاrifaadati inaad garab gashaan ood u hiilisaan siiya calaa hada tafsiir aayaddu waa muxkamo markaas nasiibahum min almiiraahi haddii la yidhaha markaasaa naskhi ou imaan karaa laakiin tafsiir kale intuu jiro oo aan ka hor imaaneynin aayaatlmir mawaariid isagaa la hormarina in allaha alla kaana wuxuu ahaaday shahiidan ayuu ahaaday mid goobjoog u aho xaadir ah oo og calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa الrijaalu qawaamuuna calى الnisaaءi bima fadla اllahu bacضahm calى bacض wbima anfaquu min amwaalihim alrijaalu raggii jinsiga ragga qawaamuuna kuwa u taagnaansho badan oo mas-uul u ah waaye cala annisaa-i haweenka korkooda kuwii u taagnaansho badan waaye waxaa ku jirta marka isticaara tamhiiliyaa ku jirto amaba waxaa la dhihi karaa majaaz mursalaa ku jiro waayo qofka markuu shayga aada u ilaalinayo oo uu mas-uuliyaddeeda uu yahay ou yacni mas-uulkeeda uu yahay waa kor taagan yahay sida badan marka qayaam iyo qawaam amhilatu lmubaalaga waaye iyo qayuum intaba macnuhu marka waxay tahay maadaama qofka marka arrin loo diro arrintaa marka uu u istaagayo ka shaqaynayo ayaa mas-uuliyaddii baa waxaa lagu idlaaqay u taagnaansho marka alrijaalu raggii qawaamuuna kuwa u taagnaansho badan waayo cala nisaa'i haweenka bimaa fadala allahu bitafdiilillaahi ilaahay dheeraadsiinta uu dheeraad siiyey darteed sababteed yay ugu taagan yihiin bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale uu dheeraad siiyey rag iyo dumarka ou labada jinsi kala dheeraadsiinta ou alla kala dheeraad siiyey qaarkood qaarka kale oo raggii dumarkii laga dheeraad siiyey taa yacni sababteed ayay ugu taagan yihiin iyo wa bimaa anfaquu wa biinfaaqihim nafaqayntooda min amwaalihim ay ka nafaqaynayaan maalyaalkooda xaggeeda faasaalixaatu tafriic waayo fa-da marka nacam faasaalixaatu haweenka suusuuban qaanitaatun fasaalixaatu kuwa suusuuban haweenka suusuuban oo minhunna yacnii kuwa suusuuban oo minhunna xaal ay haweenkii ka mid yihiin qaanitaatun weeyaan kuwa adeec kuwa adeecayo lirabbihim rabbigood adeecsan waayo xaafidaatun kuwa ilaaliyo waayo lilgeybi maqnaanshaha marka kuwa ku ilaaliyo waayo ay fi lgeybati maqnaanshaha ay nimankoodu maqan yihiin kuwa ilaaliyo waayo maxay ilaalinayaan marka wax allaale wixii markaa ammaano iyaga agtooda ku ah farji yacni farjigoodii ilmihii gurigii dhammaan waxyaabahaas oo dhan bimaa xafida allaahu biladii bisababi ladii kii sababkii xafida allaahu xafidahu llaahu alla uu ilaaliyey lahunna iyaga uu u ilaaliyey oo min muhuuri aswaajihinna iyo wanafaqati calayhinna wuxuu alla haweenkaa ku xif oo u xifdiyey oo waa maxay alla wuxuu u xifdiyey meherkii iyo nafaqadii nimanka loo saaray taa sababteed ayay ayaguna u ilaalinayaan gurigii iyo wixii looga tegay wallaati kuwii haweenkii takhaafuuna aada ka cabsanaysaan ama aada ku malaynaysaan nushuusahunna madaxtaaggooda kuwa aada yacni ka cabsanaysaan faciduu waaniyahunna iyaga wahjuruuhunna ka hijrooda oo uga taga fi lmadaajici makaanu jiifyaalka wadribuuhunna garaaca fain aطacnakum hadday idin aee hadday idin adeecaan falaa tabquu ha doondooninina calayhina iyaga korkooda sabiilan jid ha ku doondooninina aada ku garaacdaan ama aada ku dhibtaan in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliyan mid sarreeyo kabiiran weyn ayuu ahaaday aayaddan marka waxay ka warramaysaa axkaam caa-ili ah oo qoys ku saabsan qoyska aayaddan iyo iyo aayadda ka dambeysaba ayb oo haddii qoyskii dhismay ninkiiyo naagtii isqabay haddii dhibaato ay ka ay ay ka dhex dhacdo laba mas'alaa marka aayaddu ay xalinaysaa masalada koowaad waxay tahay horta gurigan laysla jooga yaa maamulkiisa haayo yaa talada ugu dambayso ee yacnii talada goynteeda iyo maamulka guriga yaa la siiyey sharcigu nimankuu siiyey ayuu siiyey jaanibkaas ayaa talada la siiyey iyo qawaamada iyo mas-uuliyadda ninkaa la siiyey laba sabab ayaana marka lagu lagu sababeeyey midna waa khilqi midna waa sharci midda khilqigoo hab abuurka ku saabsan waxay u laabanaysaa caqliga iyo deganaanta alla ku kala abuuray ragga iyo dumarka jinsiga ragga iyo jinsiga dumarka caqliga iyo deganaanta iyo go-aan gaarista iyo alla wuxuu ku ab wuxuu ku badiyey ragga taas cidna ma inkiri karto waa iska mukaabaraya macangegnimo haddii hadda waa la inkiraa la dhaho waxa laga hadlayana ma aha nin kasto iyo naag kasta ma aha waxaa laga hadlayaa guud ahaan jinsiga nimanka iyo guud ahaan jinsiga naagaha waa dhici kartaa naag ka go-aan adag ama ka go-aan yacni ama ka caqli fiican nin waa la heli karaa ninaan yacni qawaamadii iyo mas-uuliyaddii waxaa laga yaabaa nin nin aan qaadi karinba inuu nimanka ku dhex jiro naada taa laga hadli maaye waxaa laga hadlayaa jinsiga guud ahaan rag iyo dumar middaas marka waa midda alla u abuuray isagaana alla naga yaqaano waxa uu abuuray iyo mid walbaana wixii uu ku abuuray ayay ku habboon yihiin marar kalena marar badanna waa ka hadalnay oo haddii caqliyada ninka naagta lagu abuuro reer maba dhaqmaayaba maslaxo weyn ayaa dhumayso cadaaladuna ma la dhaho musaawaad min kulli wajhin cadaaladdu ma ma aha saas waayo haddii cadaaladdu ay macnaha uu noqdo yacni caqligaaba taas marka iyo waxaa diidaya xisiyaadka ilmo yaryar iyo cunug weyn oo guriga jooga haddaad tiraahdid kan wuxuu cuno cunugan yarka ha la siiyo cunuga cuntadiisa kan weyn ha la siiyo haddaad tiraha haddii kale cadaalad ma jirto haddaad tiraahdid marka waxay noqonaysaa noloshii iyo habkii alla ku kala abuuray cunugan xalay dhashay iyo midkan tobanka sano jiro ayaad rabtaa inaad isku mid ka dhigto xikmad la-aan waay taa marka arrinta kalena waa arrin sharci ah waxaa ilaahay nimanka uu mas-uuliyadda u siiyey oo guriga inay kaga mas-uul noqdaan arrinta sharciga waxay tahay waa culays iyo waajib ninka la saaray ayuu ku mutaysanayaa waana inuu wax biilkii meherkii iyo biilkii guriga iyo degaankii sakankii kulli wixii dhaqaale ah isagaa dusha loo saaray marka midna waa sharci midna waa khilqi labadaas sababood baa nimanka mas-uuliyadda loo siiyey caqliguna wuxuu keenayaa laba qof markay meel isugu timaado qoys markuu meel isugu yimaado go-aan gaarista inuu mid yeesho xafiisyada waa laga ilaaliyaa nidaamka yacni silsiladda maamulka uu ku socdo xafiisyada waxaan arkaynaa nidaama inta loo dejiyo silsiladaa loo sameeyaa loo iyo habraac iyo network ayaga ka dhexeeya oo habkay isula shaqey lahaayeen go-aan gaaristuna dadkoo dhan ma wada laha xafiiska jooge waxaa iskale dad gaara tashanaayo hadhow dambena midaa u go-aaminayo waxaan la yaabnay marka waxaa guryaha loogu diiday saas waa shaqo shaydaan wax kale kuma fasiri karno waayo adduunyadiina in la yihaha xafiis ma jiri karo ilaa in taladiisu qof ou yeesho talada u dambeysa in la yidhaahdo bani aadamkii isla noolaa maamulkooda iyo habraacoodiina ha yaacdo inay iska ahaato ninkay naagta laba qofoo isla degan ay iska noqdaanoo ninba dhinaciisa u foofo ninbana wuxuu rabo uu sameeyo sidaas in laga dhigo caqliga iyo xikmaddu ma keenaysa ayb marka caqliga nisaa-iga waxaa weeyaan marka oo barnaamijkan marka uun loogu talagalay in haweenka lagu qaldo wax caqli gal ah ma ahan iyo wax xisiyaadkii caqliyaadkiibuu ka hor imaana qodobka marka masalada hore marka waa mas'aladaas waay marka alla wuxuu leeyahay alrijaalu raggii qawaamuuna kuwa u taagnaansho badan waaye ay musallatuuna kuwa lagu diray waaye cala annisaai haweenkii korkooda ay calaa ta'diibihinna mas-uuliyaddii iyo tarbiye tarbiyadii iyo waxyaabahaas oo dhan iyagaa u taagnaansho badan oo qawaamadii iyagaa la siiyey maxayna ugu sugnaatay sidaasi bimaa fadala allaahu maada masderiya waayo ba-dana waa sababiye bitafdiilillaahi dheeraadsiinta oo alla dheeraad siiyey darteed bacdahum qaarkood ou dheeraad siiyey damiirkan marka raggii dumarkii u wada laabana taqliib ahaanaana looga dhigay mudakar oo jamaca bacdahum qaarkood ou dheeraad siiyey kuwa la dheeraad siiyey marka waa raggii calaa bacdin qaarka kale uu ka dheeraad siiyo waa dumarkii taas marka waa hab abuurkii iyo wa bimaa anfaquu wa biinfaaqihim nimanka bixintooda nafaqayntooda ay nafaqaynayaan haweenkii min amwaalihim ay ka nafaqaynayaan sababteed labadaa mas'aley qawaamadu ku leeyihiin meeshaan dambe marka wa bimaa anfaquuda haddii la waayo oo ninkii isagii marka nafaqadii iyo masruufkii uunan bixinin qawaamadii marka ma tegaysaa waxay leeyihiin marka culimada qaar qawaamadii iyo tasliidkii ninku ou lahaa meeshaa waa ka tega waa baxaysaa naagtiina waxaa u bannaanaanayso inay fasakh dalbato waayo haddii ninkii uu ka icsaaro ou awoodi waayo inuu masruufo naagtan inuu masruufo oo guri dejiyo ou sidaa ku dhaqdo haddii uu kari waayo mucsir ou noqdo maxkamaday tegaysaa ninkaani biil kuma haystay leedahay isagii waa la ogaanayaa waa loo yeerayaa haddii maal iyo uu haysto waa lagu qasbayaa inuu maalkaas wax ka siiyo haddii la ogaado inuuna waxba haynin haweentii markaa yacnii taa marka waxay ku mutaysanaysaa ama ay ku ugu bannaanaanayso fasakh inay aado fasaqa marka waxyaabaha keenana al-icsaaru binafaqatiyaa ka mida ayb marka de qawaamadii meeshaas marka haddayba fasakh dalban karto qawaamadii waa ka baxday marka meeshii waadna dareemeysaa marka nafaqadu yacni biilka iyo waa isla socdaan iyo qawaamadu haddaad u fiirsato maalinkii ninku ou biilka gabo oo haweentu iyada ay shaqaysato oo ay maal yeelato oo ay iyada guriga masruufto qawaamada meeshaasi waa baaba-aysaan oo dadka laftooda haddaad fiiriso meelaha raggu ay wax masruufaan qoysaskaasi inta badan burburka waa ku yaryahay meelaha haweentana lacag lacag la siiyo nima lacag ama ay lacag shaqaysato ninkuna uu gaar lacag u haysto meelaha noocaas oo kale ma ninkuna uuna waxba biilaynin ma badna guryahaas inay sii waaraan waayo naagtii madaxtaagay bilaabaysaa infaaqii baa ilaa meesha ka baxaya ayb innaga lafteenna waqtigii hore oo haweenku marka iyaga la masruufi jiray oo nimankuna dad shaqaysto ay ahaayeen oo shaqada ay markaa qiimi u lahayd waa yaraayo marka mushkiladahan hadda jiro ma jiri jirin aada bay uayay u yaraa jireen markii dambe un marka nin walbaa qoyskii nin walbaa gaar u baxay oo nin walbaa maal dhinac ka raadiyey oo nimankii ay sheeko isaga bateen iyo fadhi ku dirir haweenkiina suuqa ay aadeen iyaga haweenkiia guryaha ka talinaya markaas ayb taa marka yacni aayadda xigmadda marka ay ku fadhiso ayaad dareemeysaa marka ayb fasaalixaatu kuwa suusuuban minhuna xaal ay haweenku haweenka ka mid yihiin qaanitaatun waa kuwa adeeco lirabbihim yacnii rabbigood kuwa adeecay rabbigood bay adeecsan yihiin xaafidaatun kuwa ilaaliyo waay lilgaybi ay fii gaybati aswaajihinna nimankooda maqnaanshadooda dhexdeeda kuwa wax ku xifdiyo ilaaliyo ayb xaafidaatun kuwa ilaaliyo fii gaybati aswaajihinna nimankooda maqnaanshada ay maqan yihiin dhexdeeda kuwa wax xifdiyo waay maxay xifdinayaanna jirkooday ilaalinayaan ilmahay ilmaha yacni ilmahooday ilaalinayaan gurigii bay ilaalinayaan maalkii looga tegay ilaalinayaan waa ka marka naam bimaa xafida allaahu bisababi xifdi illaahi ilaalinta alla subxaanahu watacaala uu ilaaliyey lahunna iyaga uu u ilaaliyey darteed bay ku ilaalinayaan min muhuuri aswaajihinna muxuu ilaahay iyaga u xafiday oo u ilaaliyey nimankii meher baa looga qaaday nafaqaa looga qaaday sakan iyo degaanaa looga qaaday arrintaa ilaahay u yacni uu u xifdiyey iyaga oo ragga loo saaray oo looga qaaday darteed ayay iyaguna u ilaalinayaan nimankooda markay maqan yihiin wixii marka ilaaliya la yidhi waa ilaalinayaan ile ayagana ilaahay baa yacni meel u saaray wixii markaa ay xaqooda ahaa ayb marka maada waxaa fiican in lagaba dhigo mawsuula oo la yidhaha marka xaafidaatun lilgaybi biladii xafidahu llahu bisababi ladii kii sababkii ayay ku xifdinayaan xafidahu llaahu alla uu ilaaliyey lahuna iyaga uu u ilaaliyey oo min muhuuri aswaajihinna iyo wanafaqati calayhina kaasaa iyaga alla u damaanay oo u ilaaliyey meel u saaray arrintaa marka ilaahay uu sidaa u yeelay darteeda ayaguna waajibkooda uga soo baxayaan haweenka marka mu'minadaa sidaas waay mar haddii ilaa rabbigeed cadaalad darro kama tirsanayso cid aan waxba uga jirin oo aan u danaynaynin waxay u tahay aan jirin intay gurbaan u garaacdo iskalama qabsanayso bal ilaahay axkaamta u ilaaliyey iyada xuquuqdeeda u xifdiyey wax allaale wixii uu siiyey wixii uu faray ayay ku qanacsan tahay haweenkuna marka muslimaadka ah waxaa laga rabaa wixii ilaahay siiyey inay raalli ku noqdaan waayo islaamnimada xaqiiqdeeda waxay tahay raditu billaahi rabban wabilislaami diinan wabimuxamedin sala allahu calayhi wasalama nabiyan warasuula ilaahay baan allaan raalli ugu noqday rabbinimo isaga inuu imaamulo xukunkiisa sharciga kiisa qadarka kulli waa waa ku ad waa ku raacsanahay qadarkiina ugu caroon maayo rabbi oo waa ku sabrayaa sharcigiina waa ilaalinayaa wixii uu rabbi marka sharci ahaan uu u siiyeyna waa ku qanacsanaanaysaa diinta islaamkana diin ahaanay uga raalli noqonaysaa qof walbana waa laga rabaa nin iyo naagba ee marka islaamnimadii inaad ka shakiso oo aad tiraa maxaasaa loo yidhi kan maxaa loo yeelay halkan maxay ka dhacday aaday khatar u tahay wa bimuxamedin rasuulan wixii nebi moxamed xaggiisa ka yimidna cadaalad iyo sidqi iyo run inay yihiin wax walbana ay kaaga fiican yihiin annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebiga mu'miniinta nafsadooda asaa uga dhow annaga nafteenna waa u darannahay rasuulkaa naga jecel nafteenna haddii aan taas qalbiga lagu guntin islaamnimada ma lagu jiro oo haddiiba aada diintii cadaalad darro ka tirsato aaday khatar u tahay marka nacam ayb marka iimaanka iyo macnawiyaadka intaa la eg oo sidaas u mug weyn ha ku celiyaan haddaad gabar muslimada tahay nacam haddii kalena dad berri sidii shaydaankii oo kale alla uu ka tilmaamay id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii barii'u minka inii akhaafu llaha raba alcaalamiin sidaasuu ku dhihi doonaa beri shaydaanka jinniga iyo shaydaanul insiga midka ah nacam ayb dad baa marka waxay usoo dhar dhigteen oo ay bannaanka u yimaadeen inay haween xuquuqdoodan raadinaynaa dhahaan sharcigiina qaladka ay ka raadiyaan ayb oo axkaamtii shareecada ay yidhaahdaan idinkuma filna cusuurtii hore miyaad u laabanaysaan dhahayo kuwaas ogow inay yacni meel xun inay inaad ku dambayso adduun iyo aakhiro intaa unbay rabaan adduunyadan un waa laga dhimanaya iimaankaaga ha ku celiyo wallaatii takhaafuuna nushuusahunna qeybtan aayaddana waxay ka waramaysaa ee haddii madaxtaag iyo khilaaf ay ninka iyo haween iyo naagta isqabo qoysku hadduu ka dhex dhaco ninka iyo naagta madaxtaag madaxtaagaas marka iyo mukhaalafada saddex qayboodaa loo qaybiyaa qayb waxay tahay in haweenta ay dhibka wado iyada naagta aayaddaana looga waramay labadooda inuu ka socdo madaxtaagga oo ama aan la ogeyn labadooda yaa madaxtaagga uu ku jiraa wa in khiftum shiqaaqa beynihimaa ayaa looga waramay tan saddexaadna waxay tahay in madaxtaaggu ninka uu ku jiro labaad u kala qaadee marka madaxtaagga ninka ku jira marka haddii xuquuq ay gabadha leedahay uu diidayo xoogaa looga qaadaa xuquuqdaas oo qaadi baa la horgeynayaa ama iska dhig ayaa la leeyahoo fur ama fasakh ayaa laga siinayaa ama si fiican u dhaqaa la leeyahay haddii madaxtaag ninka uu ku jiro oo xuquuqdeeda uu ku duudsiinayo waxaa soo haray marka madaxtaag kalaa jiro ninka ka imaan karo oo waxay tahay haweeneydan ayuunan rabin xuquuqdeeda waa siinayaa laakiin qalbigiisa waxaa ka soo go-day inuunan la sii noolaanin xuquuq hadda ma diidana laakiin inuunan la noolaanin ayaa qalbigiisa isaga kasoo go-day leanna ninku isaga furiinuu gacanta ku haystaa furiinkuna xaaraan maahna waa bannaan yahay oo haddii marka si sharci un marka uu ku dhaco maadaama isaga uu wax furi karo furiinkuna ou bannaanaa xuquuq naagta ka maqanna aynan jirin waa heshii karaan oo iyadoo hadday doonto waxay dhihi kartaa war aniga yacni la joogaaga iyo inaan kula joogaan rabaa xuquuqdeydii wax ka mida ayaan kaala heshiinayaa sulxiga noocaas marka waxaa la yidhaahdaa sulxiga ibraa iyo mucaawado wata loo qaybiyo ibraa oo kale ay samaynaysaa xaqeeda wax ka mid a ayay waxay leedahayn waxaas waa iska dhaafay intaad yacni ahay furin waa iyada marka heshiis iyada xaggeeda ka yimid waxeediina ay ka tegeyso suuradda marka meelaha dambaan ugu tegaynaa waa in imra'atun khaafat min baclihaa nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yasaalaxaa baynahumaa sulxa inay marka heshiiyaan wax dhiba ma laha wasulxu khayr waa xuquuq haddii aynan ka maqnayn saddexdaas qeyb baa marka sharcigu u qeybiyey sidaasuu marka qoyska axkaamtiisa uga hadlayaa waxaa la hormariyey marka haddii haweenta iyada dhinaceeda uu ka socdo kuwii wanaagsanaa markii laga hadlaya kuwii kale wallaatii kuwii takhaafuuna aada ka cabsanaysaan nushuusahunna madaxtaagooda annashzu waa meesha sarreyse yacni koreysa iyo irtifaac oo daaca la-aan iyo inaynan wax adeecaynin haweenka aada madaxtaagooda ka cabsanaysaan oo yacni madax taagayood sidaas ku malaynaysaan ama aada ku yaqiinsa ku yaqiinsan tihiinba faciduuhunna waaniya marka hore oo maxaa lagu waaninayaa bikitaab illaahi war ilaahay ka cabso xuquuq baa lagugu leeyahay axaadiidta rasuulkaa lagu waanina wahjuruuhunna hadday marka waanadaa wax ku qaadato dadka qaar quluubtooda waa jilicsan tahay haddii ilaahay lagu xusuusiyo waa soo laabanayaan wax kale yaan loo dhaafin meeshaas asalkana qofka mu'minkaa iimaanku uu ku jiro alla kacabsigu waa ku wenyahay haddii shaydaanku uu simbiririxyo war ilaahay ka cabsa layraa waa u hoggaansama qofka kale faajirkaa waayo midka aan alla kacabsigu celinaynin wإda qiila lahu اtaqi اllaha ahadathu اlcizaة bاlإثm munaafiqa sidaas wahjuruuhuna ka hijrooda fi lmadaajici makaanu jiifyaalka haddii marka waanadii ay wax ku qaadan weyso haweenka qaar waxaa dhici karta waano inaynan wax ku qaadanin laakiin ay isku fahamto marka ninku uu dhabarka tuso uu ka jeesto ee uu tuso inuunan danaynaynin waxaa laga yaabaa qaarkood markaas inay is yihaahdaan war muxuu kaaga sii jeedaayo inay iswaansato oo ay dib isu feeriso marka wahjuruuhuna fi lmadaajicina lagama wado guriga iskaga taga ma ah macnaheeda oo waxay tahay guriga dhexdiisa uga hijrooda idinkoo gurigii jooga haddana xoogaa iska yani dan ha u gelinina oo dhinac uga sii jeesta ayb taas iyadana waa hab kale oo lagu xallin kara arrintan waayo biilka goosta lama dhihin fiiri isla markii laguma bilaabin waayo markii ay sidan xal marka la waayo naashiza baxtiya ay noqoto de marka ninka biil ku waajibi maaye markaas nacam laakiin habab kale marka yaa lagu hormariyey wacdi iyo makaanu ji- jiifkii in yacni looga s- dhabarka la tuso haddii marka taa ay wax ku qaadato waa sidii la rabay waa khayr haddaynan wax ku qaadanin markaa wadribuuhunna qaar baa iyagana marka sidaa wax ku qaato wax ku fahmo darbigaasna marka sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay ku macnaysay darban gayra mubarix waa garaacid aan jirka calaamad u yeelaynin aan bararinaynin oo aan xagatin ka soo bixinaynin yani xagatin maaha na yacnii wax jirkii bararinaya maaha ee iskaba dhaaf laf in la jebiyo iyo meel yacnii eh, xubin in la dhaawaco iyo iskaba daa lama ogola taas iyadana ayb waa darban gayra mubarix cataa bnu abi rabaaxna wuxuu ku fasiraaba isaga wax yar un inuu markaa kudhu- ku dhufdhufto nacam meeshaas marka maxaa loo jeedaa ma waxaa laga wadaa iyada ha xanuunsato xanuun cabsi ay ka cabsanaysa darteed ha u toosto miyaa laga wadaana maya waxaa laga wadaa ha isdareento in gacanba loo qaado inay gaartay iyadunbaa wax lagu dareensiinayaa maana xanuujin looguma talagelin waayo haddii xanuujin loogu talagala jirka in yaan la bararinin yaan kan la yeelin lama dheheen caday iyo wax lamida lama isticmaaleen waxaad dareemaysaa marka macnaha meeshaa ku jiraa wuxuu yahay haweentu inay isdhahdo ama naagta inay istiraahdo war heer waxaad gaartayba gacan lagu qaadado qof weyn ah war iswaanso dib iskugu noqo intaasaa laga rabaa ujeedku intaas amarkan marka wadribuuhunna muxuu yahay waa amru ibaaxa waajibna maaha sunnana ma aha saasna hal in la ogaado waay. waa bannaan tahay haddaad saas samaysaan waay. dembi ku geli maysaan way bannaan tahay sidaasaa sharcigu ka wadaa wadribuuhunadan waa amrun lilibaaxati wاljawaaz walidalika ibnu xibaan sidaasuu baabeeyo dikru lbayaani biana almar'a jaa-izun lahu an yu'adiba imra'atahu bihijraaniha mudata macluuma uma xadiidkan iyow keenay marka ayb imaamkan isaga yani saaxibu taxriir watanwiir ibnu caashuur wuxuu yidhaahdaa isaga dadka dhaqamadooda waa kala duwan yahay ayuu yidhaahdaa dadyowga qaar weliba carabta qaarkood ayaan garaacista aan u arkin ayagu inay xadgudub iyo ictidaa inay tahay naaguhuna uma arkaan nimankuna uma arkaan yacni bacdi alacraaf acraafta qaarkood iyo caadooyinka qaar dadka qaar ay qabaan ayaa sidaas ah meelahaasoo kale wax ka anfaca buu leeyahay marka darbiga iyo nacam laakiin acraafta iyo meelaha curfigeeduba uu yahay dilka noocaasa inuu dhib keenayo oo uu calaaqa xumo iyo wax kasii daranba inuu abuuro iyo munkar kasii daran inuu imaado meelaha caadaadka sidaasoo kale leh waa layska dhaafaa ilaa waajib maba ahayn amarkaanin awalba amru ibaaxu ahaa moogtahay marka wuxuu keenayaa ashcaar iyo waxbuu keenayaa shiciro oo carabtu ay hore ay tiriyeen iyo iyo waxaa kaluu keenayaa xadiidkii cumar yacni qisadii dheereydoo yacni cumar radia allahu canhu uu lahaa eh, eh, uu yidhi marka annagu waxaan ahayn haddaan quraysh nahay qoom haweenkooda ka adag waxaan u nimid buu yidhi marka ansaartii baan usoo galnay oo haweenku ay ka adag yihiin ayaga ragga dadka marka curfigooda inuu kala duwan yahay soo ma arkaysid isku acraaf iyo isku curfi ma ahan ayb macnahaasoo kaleu marka ayuu uu tilmaamay kunaa macshara qurayshin qowma naglibu الnisaa falamaa qadimna اlmadinata wajadnaa qowma taglibuhum nisaa'uhum ayaan aragnay ayuu yidhi ayb waxaa kaloo iyadana u baahan in la ogaado ama la fiiriyo dilkaani ma fiican yahay amarku waa amru ibaaxaan dhahnay laakiin in laga tago iyo in la sameeyo kee fiican in layska dhaafaa fiican waxaana ku tusaayo xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalama uu yidhi wa khiyaaruhum khiyaaruhum linisaa'ihim dadka waxaa ugu fiican kuwa haweenkooda u fiican xadiidka sunan abi daawuud ku jirayna wuxuu ahaa laqad طaafa biali muxamadin nisaء kahiir reer muxamed yacnii guryihii nebiga haween badan ayaa yimid yashkuuna aswaajahunna ayagoo ka cabanaya nimankooda laysa ulaa'ika bikhiyaarikum kuwaa laga cabanayo nimankaas laga cabanayo haweenka tumaayo dilayo akhyaartooda yacni kuwiina khayrka leh ma aha oo akhyaartiina kuwaas ma aha xadiidka marka abu daawuud ee saxiixa sidaasuu tilmaamayaa waxaa laga qaatay marka culimmadu ay ka qaateen xataa hadday dabci adag tahay naashizaba ha ahaatay in layska in layskaba dhaafo dilka oo aan gacanba loo taagin alimaamu albagawi fii sharxi sunna wuxuu leeyahay fiihi min alfiqhi xadiidkan waxaa ku jira buu leeyahay fiqhiga ana darba annisaa'i haweenka in la garaaco fii manci xuquuqi nikaaxi xuquuqdii nikaaxa iyo marka ay diidaan oy madax taagaan darbigaa mubaaxun inuu yahay mid bannaan ilaa annahu yudrabu darban gayra mubarix laakiin dar waxaa la garaacayaa garaacis aan wax calaamada ka soo saaraynin wa wajhu tartiibi sunnati cala alkitaabi sunnada iyo kitaabka siday u kala horeeyaan mas'aladan waxay tahay mas'alo muhiima u baraarujina soo nebigu ma dhihin xadiidkii hadda aan akrinayey laysa ulaa-ika bikhiyaarikum waxaa ka muuqda inaan hgaraacinaa macnihiisu ou yahay aayaddiina waxay leedahay wadribuuhunna see loo kala tartiibinaa marka wa wajhu tartiibi sunnati cala alkitaabi waxay tahay fi darbi xagga garaacista yaxtamilu wuxuu ixtimaalayaa ana nahya nabiyi sal l slama can darbihinna nebiga reebista ou reebay in haweenka la garaaco wuxuu ahaa qabla nusuuli laayati aayadda intaynan soo degin uma lamaa da'ira annisaa'u nebigu marku ka reebay ragga inay haweenka u gacan qaadaan ayaa waxaa dhacday naagihii waa dhiiradeen marka nushuuskii iyo madaxtaag badanaa lagu arkay adina udina fii darbihinna waxaa la idmay markaa sidaan wanasla alqur'aanu muwaafiqan lahu nebigu waa idmay aaya qur-aankuna taasoo waafaqayo wadribuuhunnada taas waay xaal yacni waqti labaad soo maaha marka uma lamaa baalaguu fi darbi haddana raggii marka loo fasaxay garaacistii waa ku xeel dheeraadeen ayagana akbara sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu sheegay ana darba garaacistu wain kaana mubaaxan haba la banneeyee calaa shakaasati akhlaaqihinna iyagoo haweenku weliba akhlaaq adag ama yacnii qallafsan qabo fataxamulu in loo dulqaato dulqaadka iyo wasabru calaa suu'i akhlaaqihinna akhlaaq akhlaaq xumadooda lagu sabro wa tarku darbi iyo garaacistoo laga tago kaas in afdalu ou fadli badan yahay waajmalu ou qurux badan yahay wayuxkaa can shaaficiyi hada almacnaa imaamu shaaficina macnahan oo kale laga sheegay marka markii hore nebiga waa reebay haweenkii waa dhiiradeen waa la ogolaaday qadar waxaa la ogolaaday darbi gayru mubarix ah nimankii baa haddana xadgudbay nebigu markaa war iska dhaafuu yiri saddexdaas xaaladay marka iyo aayadda iyo xadiidku ay isu waafaqayaan sow ma garan marka waxyaaba waxaa jira marka dadka qaarkood ay ku dacaayadeeyaan islaamka oo ay yidhaahdaan haweenka in la garaaca islaamku ou qabaa darbiga la tilmaamayo siyaalkaas uu leeyahay aan saas hadda aan u sheegay sidaas aan u tilmaanay ee qur-aanku u tilmaamayana marnaba qur-aanku wax dulmi ah iyo joor ma farayo bal jowrka iyo dulmiga isagaaba dadka ka celiyo baqiya marka waxaa un dhiman dadka dadka qaarkood waxay sameeyaan kama tarjumaan qur-aanka iyo sunnada waayo mararka qaar waxaan arkaynaa dadka qaar siday nimanka qaar siday wax u garaacaan yacni marka la arko in la yiraahdo marka islaamkaa qabo wadribuuhunay ka keeneen aaday khalad u tahay waa yacnii qur-aankii oo macnihiisa la duwaayo oo si qaldan loo macnaynayo waaye haddana macnahaas qaldan lagu sifeynayo marka yacni diinkii dadkaa marka qaladkooda iyaga unbuu ku kooban yahay ayb marka ummadaha qaarkood oo diinta durana iyaga waxay kasoo galaan meelahan oo kale dadka oo waxay yidhaahdaan waddamadaas waxaasaa lagu sameeyaa arka waxaasay sameeyaan sidaan ay yeelaan hadhow marka dhacdooyin dhacay oo sax ah alla keena laakiin dhacdooyinkaa dadka sameeyey ka tarjumayaan ee qur-aanka iyo sunnada ka tarjumi maayaan qur-aanka iyo sunnada waa kaa nebigu xadiidkiisa waa kaasa ayb oo waxaaba waa waxa wuxuu tilmaamayaa inay wanaagsan tahayba in laga tago oo loo dul qaato marka taasaa marka yani iyadu jirto fain aطacnakum hadday idin adeecaan marka mararka qaarna mujtamacaadka laftooda in loo gafo qalad waayo waayo dadka yacnii in ummad dhan loo gafo oo sidaasaa tihiin la lagu tilmaamo ma fiicna waana wax aan wanaagsanayn waxaad arkaysaa yacni ummad dhan dad u nisbeynayo tarbiixumo oo waxay ku leeyihin maalan ummaddan soomaalidu saasay samaysaa waa tarbiixun tahay hadda iyo koow ayaa la tarbiyeynaa qawaaniinaa loo sameynayaa laleeyahay marka qawaaniintii marka diin laga soo qaadi maayo yacni dhaqan yacni wanaagsan oo suuban laga fiirin maayo waa un nin kale wax uu rabo unbaa lagu qancina taasoo kale marka ummadda ma anfacayaan adiga laftaadana inaad isliiddo sax ma aha magaaladan waxaad arkay boorar dhan oo dhegsanoo waxaa arkaysaa nin naag ul weyn u wato oo madaxa ka jebinayo garaacaya oo ilmo yaryarna ay leeyihiin saas gacanta dhahayaan yani maxaa laga wadaa marka dadkaanaa xun waayo soo maahan yani waxa sidaas oo kalea in laga lagu cabiro yacni sawir inta lagu cabiro dadkan yacni waa soo dhaafeen wax walba sawiraa wax loogu sheegaa way war dad ummaddan dad diin lahoo kitaab akhrisato oo diin wax loogu sheegi karo waay war naagaha sidaana u gelinina diinkiina ma qabo ma ma la dhaho haddii in wax la islaaxiyo la rabo laakiin timirta lafaa ku jirto meeshaas waxbaa ku jiraan fain aطacnakum hadday idin adeecaan falaa tabquu ha raadinina oo ha doondooninina calayhina korkooda sabiilan wax jid ah ha u doondooninina korkooda oo aad markaa ku dhibaataysaan in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliyan mid sarreeyo kabiiran weyn ayuu alla ahaaday subxaanahu watacaala sidaasuuna ahaanayaa mar marka wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcahuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha wain khiftum haddii aada ka cabsataan shiqaaqa baynihimaa yaa khiaabkan yow ku socdaa alkhitaabu fii hada lilxukaami qaaliga iyo dadka madaxda iyo ayaa warkaan uu ku socdaa wain khiftum haddaa ka cabsataan ood ka yaabtaan ama aada malaysaan shiqaaqa beynihimaa ninkii iyo haweentii isqabay dhexdooda shiqaaq iyo mukhaalafadeeda haddaa ka cabsataan fabcathuu bixiya xakaman xakam bixiya mid ka garfalo xakamka oo min ahlihi ninka ehelkiisa ka mid ah iyo waxakaman mid garfalo kaa oo min ahlihaa haweenta ahelkeeda ka ahaaday xaggeeda in yuriidaa haddii ay doonaan labadaas labadaa xakam islaaxan hagaajin yuwafiq waafajiye allaahu alleh beynahumaa dhexdooda in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman ku ogaal badan khabiiran gunta hoose addoommadiisa u yaqaano u og oo addoommadiisa aada u og aayaddanna marka tii labaad waayo haddii labada dhinacba qoyskan inay diriirsan yihiin isku xun yihiin ayaa la arkay ama markaad inay wada joogaan oo la islaaxiyo ama inay kala tagaan mid hadda nushuusnimo iyo madaxtaag lagu hubana ma jirto markaasoo kale sidee la yeelayaa wa taasay marka aayaddan ka warramaysaa wain khiftum haddaa ka cabsataan dadkiina madaxda ah markaa ama qudaadda ah waaye shiqaaqa beynihimaa ninkii naagti dhexdooda khilaafkeeda yani khilaaf dhexdooda ka taagan haddaa ka cabsataan ay wain khiftum shiqaaqan beynahumaa haddaad marka shiqaaq ka cabsataan kaasoo dhexdooda ah ninkii naagta ka dhexeeya fabcathuu bixiya oo dira xakaman xakam gar yacni mid xakam oo garsoora ah yani ka garfalo xakamkaa oo min ahlihi ninka ehelkiisaa sababtoo ah qofka ehelkiisa xaalkiisa hoose qaraabadiisaa og cid uga xog ogaalsan ma jirto iyo in laga soo bixiyo marka iyo wa xakaman oo min ahlihaa ehelkeeda yani ka ahaaday ama ka mid ah xakam labadan xakam marka shuruuday leeyihiin xagga fiqiga laabudda an yakuunaa caarifayni biaxwaali zawjeyni horta waa inay yaqaanaan labadan ninkani naagtan isqaba xaalkooda waa inay ogaan karaan cadleyni waa laba faasiq lama rabo waa inay yihiin laba cadli ku dhisan oo iyagu dad markhaati galo inay yihiina shardi ah faasiqu marka xakam lagama dhigi karo sababtoo ah si xunuu u fakeraya isaga qoysaskan inuu kala diro xal inuuna raadinin faasiq marka maxalu amaana ma aha ayb waxaa kaloo laga rabaa inay noqdaan xusnayi siyaasati xasan ama xasanayi siyaasati habmaamulka ay ku maamulayaan arrintan loo dirayna inay yacnii wanaa yani ay ku wanaagsan yihiin iyo wanadari fii xusuuli lmaslaxati iyo maslaxada xasilinteeda fiirinteeda caalimayni bixukmi illaahi fi lwaaqicati xukunka allana waa inay garanayaan waaqicada ku saabsan yacni dad fiqi iyo axkaam yaqaan inay yihiin wey ayb alatii xukimaa fiihaa arrintan loo xil saaray waa inay marka axkaamta ay mudan tahay diin ahaan inay u garanayaan jaahil wuxuu taraya male fain lam yakun min marka haddii laga waayo ehelkooda laba qof oo shuruudan waafaqayso haddii laga waayo dad kalaa laga soo bixina wuxuu marka waa dhici kartaa shuruudahan meeshaas la joogo ninkii qof u matalo xakam u noqdo dhanka ninka dhanka naagta xakam u noqdo oo shuruudahana waafaqayo in la waayaa suuragal noqon karto haddii la waayo marka in dad kale la aado waa bannaan tahan ayb waxaa kaloo iyadana bannaan ayagu hadday xakam samaystaan maalan qaadi hadda maba maalan qaadi ma joogaba meesha la joogo wax kala saaro hadduu joogo mid qaali sheeganayana de sharci islaamiya midna ma fiiriyo wa waxyaabo kale u bartay markaa ninkaa iyo naagtaa khilaafku ka dhexeeyo arrintooda inay ayagu xakam ka samaystaana bannaan xakam maxaa la yidhaha laba qofay marka arrintooda u dhiibanayaan oo waxay leeyiin war labadiina kasoo taliyay arrinteenna waa idin qoor dhiibanay taxkiimaa la yidhaha marka xakamka xakamku marka qaadi wuxuu uga duwan yahay xakamku dowlad ma magacaawdo asaga labada qof oo garta loo sameynayaa ayaa talada udhii u dhiibtaan xakamku waxyaabaha oo xukumayana waxaa weeyaan amwaal iyo waxyaaba marka yani xuquuq la simaayo iyo xukumaa baab xuduud iyo ma gelaayo isagan aduu xakamkaas way samaysan karaan qaarna waxay leeyihiin de shuruudda aan soo sheegnay qaaliga labada qof oo u bixinayo qadiyadan ayaa shuruuddan laga rabaana qaara dhahay mas'alo kale waxay tahay labadan qof ee lasoo la diray ninka dhankiisana mid uu ka socdo naagtana mid uu ka socdo wakiil miyaa laba wakiil miyaa oo ninkaiyo naagta miyay wakiil ka yihiin mase waa labo xaakim meeshaas marka khilaaf baa ku jiro thamaro weynana ku dhisan alimaamu shaafici ama madhabta qowlka xooga badan oo madhabtuna yacni ay ku socoto waxaa weeyaan waa wakiil labadan dira waa wakiilo ninka ha yacni xakamka oo dhanka ninka ka socdana ninkaa wakiishay naagta dhankeeda kan ka socdana iyadaa wakiilatay marka wakaaladu maxay noqonaysaa hadduu yidhaah anigu waa ku wakiishay haddii aada xal u aragto furiin wakiilaad iiga tahay waa furi kartaa bil wakaala wuu ku furaa marka wuu ku furi karaa naagtuna waxaa bannaan inay waxay leedahay markaa haddii aada doonto ninkaani khuluc waa kula heshii kartaa haddii arrintu ay tagto meherki iyo celi waad khulci kartaa ninkaas meherkiisa waa waa siinaya marka labadoodu wakiil markay u dhaqmaayaan waa marka la wakiisho kana furiin loo wakiisho midkaana khuluc inuu ridi karo inuu yacni dal dalban karo loo wakiisho markaasay arrintaas samayn karaan laakiin ayagoon la wakiilanin waa furaydiisu wax ma taraysa waa nin marka aan yacni inshaaba awalba ma lahayn ayb haddii la yidhaha marka madaahibta qaarkood yacni xanaabilada iyo filaya iyo imaam malik iyo iyaga iyo jumhuurku waxay qabaan mar haddii xakaman la yidhi waa xaakim labadan qof wakiilla ma aha hadday u arkaan laba qoyskaas inuunan dhaqmi karin furiinka waa ridi karaan umana baahno inay wakaalad iyo soo qaataan furiinka noocaasuna waa fulaa qaaliguna marka waa ogolaana laakiin marka ay sidaa haddaan kasoo qaadno furiinkoodu goorma u dhacaa labadooda markay isku waafaqaan haddii midna uu yidhaha anu furiinaan arkaa kan kalena uu yidhaha ma arko maya waxa furiina ma dhacaya marka fabcahu xakamantaas madaahibta waa isku saas isugu khilaafsan yihiin ayb fabcathuu bixiya xakaman xakam xakamka oo min ahliha min ahlihi ninka ehelkiisa yacni xaggaa ka ahaaday iyo waxakaman xakam mid gar falo oo xaajo falo kaasoo min ahlihaa haweenta ehelkeeda ka mid ah ama ka ahaaday in yuriidaa haddii ay doonaan labadan arrinta iyo xaajada loo xil saaray islaaxan hagaajin haddii ay doonaan yuwafiq illaahu alla waafajiye beynahumaa dhexdooda sida khayrka ah ayuu waafajina oo haddii furiinku khayr yahayna waa alla saasuu waafajinayaa hadday isla joogu khayr uu yahayna sidaas u waafajina mararka qaar marka in qowlka jumhuurta waxbaa ku xallismo in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman ku ogaal badan oo axkaamta uu jidaynayo alla mid aada u ogaal badan weeyaan khabiiran oo baatin ogo gunta hoose oo yacni khalqiga hoos u og hoostooda iyo ka warqabo hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi